waxaana wanaagsan waa mar kaliya barnaamijkeeni toddobaadkii tigil iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tigil iyo soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya weriyaheena maxamed kaafi waxaana soo saara halkan waxaana ku qaadaya magaaladan atlaanta yuusuf sheekh cadow waxaana soo saara anigoo cabdilcasiis siidi ayadoo bishii barakeysneed ee ramadaan ee horey nooga dhammaatay dowladda turkiya ay guud ahaan ugu deerday ummadda soomaaliyeed in ay gargaar dhanka caawinaadka ah ee bisha barakaysan ee ramadaan ay u soo dirtay dalka ayaa haddana qaabka loo dhigay gargaarkaasi waxa uu noqday in qaar ka mida ummadda soomaaliyeed ee loogu talagalay bishii barakeysneed ee ramadaan uu haatan soo gaaro gargaarkaasi iyadoo dhanka kalena arrimaha ku saabsan gargaarkaasina ay dacwooyin badan haatan ay ka soo yeerayaan iyadoo in badan oo ka mida maamulada iyo weliba qaybaha degmooyinka dalka haatan ay ka qaylinayaan inayanba aragba caawinaadda la sheegay in dowladda turkiya ay ugu talagashay taasi oo dowladda federaalka ee soomaaliya ku wareejisay maamul goboleedada dalka waxaa haatan laga qaylinayaa qaabka iyo weliba sida loo sheegay gudoomiyaha gobolka gedo ayaa isaga dhankiisa waxa uu sheegay in qaybtii loogu talagalay gobolka gedo guud ahaan lagu lunsaday magaalada kismaayo oo maamul goboleedka axmed madoobe fadhi u ah sidoo kale ayaa maamulka degmada afgooye diiday in ay ka hadlaan deeq la sheegay in maalinnimadii khamiista ahayd soo gaartay magaalada deeqdaasi oo ka mid ahayd qaybta kaga aadan degmada afgooye ha yeeshee warar aynu helayno ay tibaaxayaan in deeqdaasi guud ahaan iskaba daa in la qaybiye xataa ilaa iyo haatan la garanaynin halka deeqdaasi la marsiiyey
bismillahi raxmaan raxiim adeer arrinkaas waa arrin jiro wey waana arrin cad wa
waaya arrinka jira bal haddaad eh, dadka ku maqlaya aada u sheegto waa maxay
dadka waxaan u sheegayaa waxa weeye raashinkii deeqaha gargaarka ee turkiga uu bixiyo ugu dambeeyey qaybtii gada ilahayd waxa weeye magaalada kismaayo in lagu iibsaday oo lagu gatay halkaana lagu caddaysto jawaabka lagu kala qaatay lacagta yaa sidaas samaynaya
arrinta ayadaa waxaa samaynayo oo qaybta ayadaa soo qaaday niman wasiiro ah oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiirka xanaanada xoolaha wasiir kale oo bay-adda iyo maxuu ahaye sheeg buuraha ku-xigeen u ah waxaana arrintaas ayadaa shirguddoon u ahaa dee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka raashinka dee waa la geeyo suuqaa la geeyay ayaana loo xil saaray waana la gatay raashinkii lacagtina waa la qaatay arrintayadayd waxaa weeye annagu cabasho badan baan ka muujinaynaa waana kala hadalnay iyagana waan u gudbinay waana nala basbaasay waxbaan kaga qabanaynaayo waa isu imaanaynaa oo garbaari baan isugu imaanaynaa bay yidhaahdeen hadda waxaan kaala hadlaynoo garbaari baan joogaa dad waftiaan soo diraynaa bay yidhaahdeen garbaari baan isugu imaanaynaa halkaasaana lagu wada hadlayaa oon ummadina ugu sheegaynaa raashinkooda meeshii uu aaday garbaarey meeshaan ka sugaynayba magaalada la yidhaha doolow bay ka degeen daraad saad oola socoto dadka iyaga ahaa oo hogaaminaya maxamuud sayid waxaana meesha loogu tagay ka daro dibi dhal ninkii aan ka cabanaynay oon madaxweynaha u sheegnay oo gacan ku-dhiiglaha ahaa oo wasiirka amniga ahaa oo cabdirashiid ahaa oo aanina war ummadda ka qaban ninkaan madaxweyne oo dadka laynhaya oo gumaadahaya dadka ka qabo oo iyo waan qabanayaa suu u lahaa maalinkii xukuumadda la dhisayna wasiirka amniga ayuu mudnaanba u siiyey oo yidhi gobolka wakubka ah waxaa weeye marka kii asaga ahaa baa loo galay doolow baa laga degay xarunta gobolka waa la daba maray halkaasaa laga hoobtay qalalaaso iyo dhibaato raashinka ummadoo la soo gatay in lagu sameeyaa la go-aansaday doolow baana lala fadhiistay wax iyaga ah waana arrin dhibaatada taagan waaye marka waxaa weeye magaaladii shalay doolow ahayd oo nabadoonada laga cayriyey oo odayaashii laga cayriyey oo dadkii o dhan laga cayriyey oo waxaa weeye ninkaa uu goostay oo annagii gobolkii degmooyinkii nala shaqayn weyday yaa laga degay halkaasaa la tegay in deegaanadii la weeraro dared xaawo iyo luuq iyo wixii kaloo weerar lagu qaadi karo yaa la go-aansaday waxaa weeye marka waxa dadka lagu dhibaateynayana waa raashinkii masaakiinta oo lasoo gatay yaa kulligood jawaabka uga buuxda lacagta iyaday raashinkaa tiradoodana saad u ogtaa waxaa weye wax caamoo la ogyahay weeye wuxuu kasoo degay muqdisho wuxuu u gudbay kismaayo sideed boqol iyo konton metrik tan raashin ka badan buu ahaa jubbaland intayaasha qaybta gada ay lahayd waad garanaysaa inta kusoo aadi karto waa ilaa afar boqol oo metrik tan wey lacagta iyada jawaabkaa lagu wataa kiishkii labaatan dollar baa la siista ma garanaysaa sokorta aha kii bariiskii ahaa sidoo kale kii burka ahaa sidoo kale ummadii baa shacabkii ah masaakiintii baa waxoodii lagu gumaanaya oo lagu dhibaateynaya ilaa shalaaba la leynhayay ninkii leynhayaan haddana loo sii galo waxaa la yidhi ninka gacan ku dhigilaha ahaaba adigaa amniga mas-uulka ah taliyihii amnigaa tahay baa la yidhi wasiirka amniga adaana u ah wakuka halkaa taga marka waxaa weya hadba dhibaataha sacarada ka jirto waaya madaxweyne madaxweyne axmed maxamed islaam aniga waan la hadlay wax badan baan arrimahan kala hadlay mar walba wuxuu la arrinta aniga waxbaan ka qabanaya saanaan waxyeelaya hagardaamaynta gobolka gado nala ku hayay oo annaga maamulkayaga dhibaatadan haysato wayna qayb ka ahayd waxa kan waxaad la socotaa oo jiro waxaa weeye tababaro booliis baa jiro ilaa lix boqol oo booliis ah kismaayaa laga qaatay waa gaadiidkii aan helnay kismaayaa laga dhigtay hal hal xaba- hal kaniin oo barasatamol ah kismaayo noogama imaado waxaa nooga imaanaya nin dad dilahayo iyo nin dad fidnaynayo iyo ummadda raashinkeeda inta lasoo gato laleeyahay gobolka haddana fidno ha la geliyo waaya waxaa la gudoomiye diiday horumar waxaa la diiday wanaag waxaa la diiday sharaf in intaa iyadaa lagu siiyo nidaamka dowladnimo inta waa la diiday Waay.
dad qabiil ah oo duulayo wey waka gudoomiye ee wataaga waaya gudoomiye ee waxaa tahay mas-uul ay jubbaland u magacaabatay gobolka gado waxaad ka cabanaysana waa wasiiradii iyo madaxdii jubbaland marka ee, arrintaas ee, maxaa mugdiyaho idinsoo kala dhex galay marka laga tago in raashinka la musuq maasuqin loogu talagalay gobolka gado abo wax annaga naga cabaadsiinayo musuq maasuq dhibaato ma maarka ii sheeg oo oo hadda annaga kir iyo kudaan isniri ma aha abaadka waxaa naga keenaya hadda wasiir baa nin wasiirkii warfaafinta jubbaland hadda xamar buu kula jooga waxaa weeye ciyaarihii soomaaliya ka socda magaalada muqdisho ciyaarihii soomaaliya ka socda gobolka gada kuma jirto sagaalkii wiil oo loogu talagalay in la qaado oo ciyaarihii soomaaliya ay ka mid noqdaan halkaana looga tegay haddaan kaala hadlayo garbaarey bay joogaan wasiirka warfaafinta gobolka gada kasoo jeeda uuna sheeganaya xamar buu jooga oo jubbaland buu ciyaarihii u jooga oo isboortiga wasiirka isboortiga wey waa ninka la yidhaha olibaha wey aawo dad saasaa lagaaga reebahayaa meel kasta cuntada waa lagaa gadanhayaa isboorta soomaali ciyaaraysa waa lagaa reebahayaa booliiskii nidaamka waa laguma ogolo gaadiidka laguma ogolo deeqihii iskuulaadka on lo- noolama ogolo wax nala ogolaya male in un cabdirashiid janan iyo indhakorey nin wax dilaya nala soo diro maahane wax nala ogolyahay male oo wanaag iyo horumar ah Ee, mas-uuliyiintaas aada sheegayso soo mas-uuliyiinta gobolka u matalaysa maamulka maaha
si walba ola hadal waxay kula yihiin annaga axmed madoobe waxba nagama dhegaysanayo axmed madoobe isagaa suu raba yeelayo si hoosoo marka xan ahayna kugu leeyihin ee si official uma dhihi karaan wixi warti annaga xan ha noo sheegina axmed madoobe qof bini aadan ah wey maad la hadashaan maad la xisaabtataan maad tiraa madaxweyne waxaana jira maad tirahdaan idinkaa gobolkii matalahaya saa u ordahaya ma ma ma ninkaas annaga kalamaha wax noocaas oo hadda aan official ahayna way ka hadlaan inta badan laakiin aniga waxaan kuu sheegaya waxa weeye dhibaatada meesha ka jirto ilaahay baa lagu ummadda soomaaliyeed oo maanta ciyaaraysa oo wasiirka warfaafinta uu fadhiyo oo isboortiga wasiirka isboortiga uu fadhiyo jubbaland oo gobolkii uu ka soo jeeday wiilashii sagaalkii qof awoodi waayo inuu qaado oo aan ka iyaga rabe inay isdaberaan wuxuu leeyahay caawa jubbaland baa dheeraysa jubbaland baa dheeraysa jubbaland ma kismaayo keligeed kismaayo basaa
waaya arrintan ee, ee, haddaan dib ugu laabano ee, musuq maasuqa raashinka ee hadda taagan ee, gobolada ee, saddexda ah ee l- jubbada hoose jubbada dhexe iyo gada ayaa sidaa dowladdu ay sheegtay loogu talagalo oo maamulka uu ka kooban yahay mas-uuliyiintii jubbaland ee gobolka gada ayaa tahay ee, madaxweyne ku-xigeenka ee, gobolka ayuu kasoo jeedaa see mas-uuliyiintaas ee idi matalaysa ay ugu dhiiradeen in raashinkii dadkii ay matalayeen ee, si musuq maasuqa kismaayo loogu iibsado madaxweyne ku-xigeenka anaga waan la hadlay raashinka markuu yimid arrinkan u ahayna wuxuu ahaa oon u sheegay arrinta isboortiga wasiirka warf muxuu sheegay dhalinyar- dhalinyarada isboortiga oo weliba aniga ma helin telefonkiisa waan wacay wuu iga qaban waayey waxaan wacay maxamuud waan kala hadlay waxaan ku yidhi war dhallinyarada jubbaland baa ciyaaraysa gadana waa la reebayaa wasiirka warfaafinta la hadla sababta gada lagu reebaya maxay tahay kismaayo inta dadka laga aruuray loo leeyahay jubbaland baa ciyaaraysa midda kale raashinkii waa taagaya waa la galay raashinka raashinka isheeg arrintiisa raashinka waxaan u xisaaray buu yidhi wasiirra iyo rag baa loo xisaaray waxa weeye dalkii maxaa sheeg lama soo marin karo waxaan rabnaa saan bal qorshenaan u gaarnaan rabnaa waa ku celiyay maalmeed waxaan u sheegay raashinkii in la gatay oo la gaday waxa weeye marka inta iyada anigaa imaanaya waxbaan ka qabanaynaa kan baan yeelana garbaari baan isugu imaanaynaa waanu ka wada hadlaynaa saan ugu ballannay doolow buuba ka degayba daran iyo weerar hor leh macnaha saan raashinkiiba looga hadlay iyo wax kaloo dhibaataa saan looga hadlay in deegaanadii la weeraro la yidhaha luuq ha la weeraro la yidhaha beradxaw ha la weeraro beer hebel aan weerarno qorya ha la qaato baabuur uu ninkaa burcad isheeg muxuu ah isheeg dilaaga uu ku haystay meesha la doolo inta la qaatay oo la safeeyey baa la yidhaha lagu weeraro haddana deegaanada war ilaahay baa lagugu dhaariyay bal fiir adi dulmigaas
arrinta arrintan ee, dowladda dhexe ee soomaaliya uu guud ahaan maamulka hoos tago ma u gudbiseen
aniga waan u gudbiyey qoraallaan u diray kulli waa wasiirka amniga waan u sheegay wuu haystaa waana gaarsiiyaa dee waxqabadkoodina waa sugaynaa haddii ilaa yara Ee, waxa tallaabaha uu maamulka ee, gado haddii aad tihiin oo aad qaadaysaan maa jira
annaga waxaa weeye tallaabadaan qaadayno inaan waxaa weeye ummadda gobolka gado odayaasha iyo dhallinyarada iyo hooyooyinka waxgaradka ugaaska ugaasyada kulli inaan u sheegayno ugaasyada maaragtay nabadoonada kulligood inaan leenahay annagu maalin walba dhibaatadan haysato waa intaas anigaa sheegaya hagardaamayntaas iyo dhibaatadaas iyo lugooyadaas baa gobolkii lagu hayaa maalin walbaha nooma ogola inaan tallaab yar aan qaadno waxa wax samaynayana waa xukuumadda weeye wixiina ugu dambeeyeyna saasaa loogu tagrafalay waxaa weeye marka inaan gaarsiiyo arrinkaa isaga oo loo istaago oo arrinkaas wax laga qabto way waxaan aniga ugu baaqahayo maamulada degmooyinka iyo saraakiisha ciidamadana waxaan ugu baaqahayaa waxaas inaysan soo dhaweynin inaysan soo dhaweynin baan aniga ugu baaqayo taasaanan u sheegaya mahadsantiin axmed buulle maxamed canjeex gudoomiyaha gobolka gado ee maamulka jubbaland aad aa mahadsantaa gudoomiye
Thank you. أقدر كقصدي جواها بيني لنقول في ساري أقدر كقصدي أقدر كقصدي جواها بيني أبها في الميكرو صرها يغورو أبها في الميكرو صرها يغورو أيهن هاتري ومرني ضمور أيهن هاتري ومرني ضمور بالباب الكبه بين للدقيقة كل يوم حصلتني غير كيكو قلتيني بالباب الخدمة بين الدقيقة كل يوم نحلكني غير كيف بيتي هاي بطول البيضة غير مرور هاي بطول البيضة غير مرور يا الغالب وهي يا الغالب وهي ما يقول وزنا بالمرا بهاي لا يظلموا وإلا إلا يظلموا وإلا إلا يظلموا وإلا إلا يظلموا وإلا dhammaada barnaamijka ahaa toddobaadka tegey iyo soomaaliya barnaamijkaasi inuu halkaa ka baxay waxaa inoo sponsoray ama inoo suurtageliyey new neighborhood pharmacy new neighborhood pharmacy oo ka howlgala global pharmacy dhegeysto